kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ardaga oo ah taxano toddobaadla ah oo uu idiin soo gudbiyo raadiyo dalji
ruuhane waxaa jira deef kula wadaago dhalanteed run moodo dhaqaaliyo wanaaggaba laga dhabaabay baa jira
barnaamijka ardaha kalkan taxanayaashiisa dulucda huwan waxaan diiradda ku saaraynaa si guud dowlad wanaag dimuqraadiyadda dastuurka horumarinta dumarka iyo doorkooda xuquuq iyo siyaasadda toddobaadkanna waxaannu uga hadlaynaa dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo cimrigeeda jiritaan ee afarta sana maxaa looga fadhiyaa inay dalka gaarsiiso
maamul wanaag marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa dadku inay u wada siman yihiin shaqada dhaqaalaha maamulka codka مثل عربي أو خيار الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق يعني هوير ومدرسة هدي الديارسيب ووحبرسيب ومدرسة صوص عريسة زي اسكولك وصوص على أرضيلة inta beenbeen la sheego baa waxaa la leeyahay waxaad leedihiin boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon aduu iska daayo boqolkiiba laba lama siinayo qabiil wax ku qaybsigu wuxuuna tusay in beesha haweenku aysan ahayn dad u tirsan qabiilkooda gabadha hadday weynaato oo ilaahay calafkeeda uu reero kala siiyo reerka ay guursadayna inaysan waxba ku lahayn qoondayn ah reerka ay ka dhalatayna aysan waxba ku lahayn
tan iyo xorriyaddii soomaaliyeed waxa ay hayeen raggu shaqooyin fara badan qaar musuq maasuqa qaar nin jeclaysi sameeya iyo qaar qabyaalid weli lama arag boos ay haysta gabadh soomaaliyeed kaasoo la leeyahay jifadeediibay keenta ninkeediibay keenta ama waxbay cuntoo gabadhaan hanti dabweynay cunto weli ma maqlaano taas marka qiimaynta dumarku ay leeyihiin iyo shaqada ay soo qabteen oo laga wada hadlahayo qof kastana uu dareensan yahay waxaa marka mudan inaan la xaqirin xilliga wax la qaybsanayo laakiin mushkiladaadka jira waxaa weeye meesha wax lagu qaybanaya dumarku ma fadhiya odayaashu wax ma ku leeyihiin karsidoodu wax ma ku leeyihiin meesha dhibtu ka jirtaa waxaa weeye waa qaabka xulidda iyo cidda xulaysa waa qaabka cadaaladda iyo nidaamka ka jira waa dastuurka lagu shaqaynayo iyo suu u shaqaynayo waa qofka wax wada iyo suu wax u wado waxaan ogaada leeyahay doraasida nahayniyo dadaalka deena
wagaag siddeeddii bishii aynu soo dhaafnay febraar ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka dalka soomaaliya waxaa ka dhacday doorasho madaxweyne iyadoo ay kasii horreysay doorashadii baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya kuwaasi oo soo xulidooda iyo doorashadooda kadib doortay guddoomiyayaashii iyo ku-xigeenadii labadaasi aqal ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasi oo kale ah aqalka sare iyo midka golaha shacabka doorashadaasi oo dhacday siddeeddii bishii febraayo ee aynu soo dhaafnay waxaa madaxweyne loogu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa siyaasi horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana la tartamay wuuna ka soo dhexbaxay musharaxiin ka badan labaatan oo u loolamayay kursiga madaxweynaha farmaajo maalmo kadib doorashadiisa waxauu la wareegay xilkii madaxweynaha ee soomaaliya isagoo samaystay maalmo kale kadibna caleemasaarkiisii oo ay ka qayb galeen madax badan oo adduunka ah iyo wakiilo kala duwan oo ka socday boqol iyo labaatan waddan oo adduunka ah isla markii la caleema saaray oo ahayd laba iyo labaatankii bisha aynu soo dhaafnay ee febraayo waxa uu saacada kadib magacaabay ra-iisul wasaaraha dowladdiisa oo noqday xasan cali khayre oo ahaa nin muddo dheer ka shaqaynaya arrimaha bini-aadamnimada waxaana la filayaa ra-iisul wasaare khayre inuu soo dhiso galo xukuumadeed oo dalku uu yeesho haddaba dowladdaasi madaxweyne farmaajo cimrigeeda jiritaan ee ay dalka hagaysaana uu yahay afar sano maxaa looga fadhiya inay dalka gaarsiiso muddadaasi waana mawduuca toddobaadkan aan uga hadlayno barnaamijka ardaa haddaba intaynaan bilaabin muddadaasi xilhaynteeda iyo hawsha looga fadhiyo dowladda wax yaraan dib idiin celiyo farmaajo markii la doortay waxaa dalka iyo dibadda isqabsaday isku soo baxyo ballaaran oo lagu taageerayay taasoo ka duwanayd wixii lagu arki jiray madaxweynayaashii horey loo doortay haddaba isku soo baxyadaasi muxuu ku kasbaday cismaan yuusuf xaraare waa siyaasi horey dowladda federaalka uga soo noqday mudane baarlamaan waxaana kale uu soo qabtay xilal siyaasadeed iyo kuwo bulshaba waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaana weydiiyey farmaajo waxau ku hantay isku soo baxyadaasi dadweyne horta intan laga yaqaano farmaajo farmaajo wuxuu halkan ka soo noqday prime minister xilli xaaladu ay aada u adkeyd ayuu prime minister ka soo noqday tallaabooyinka ugu muhiimsan oo ay dadku sidaa ugu xiiseynayaanna waxaa ugu weynaa muhiimada koowaad oo ahayd isaga oo la yimid tiam wasiiro oo aada u odag u shaqeeya oo shaqo wanaagsan qabtay midda labaadna waxay ahayd muuqaalkiisa shaksiyadeed oo u qalmay nin qalbi fiican oo raba horumar iyo iyo iyo waxqabad iyo niyad wanaag badan oo ula yimid midda saddexaadna waxay ahayd wuxuu ku mintiday waddanka intii miisaaniyad loo sameeyo lagu mintiday miisaaniyadaas oo uu joogteeyo mushaaraadkii ciidamada iyo maxaa la dhihi jiray shaqaalaha iyo baarlamaankii markaa jiray wuxuu kaloo uu ku dadaalay inuu yareeyo qarashaadka tirada badan oo oo dawladda maalayacniga uga bixi jiray muddada uu hayeyna ma badnayn oo waxay ahayd toddoba bilood toddobadaas bilood iyo tallaabooyinkaas uu qaaday waxay u samaysay sumcad aada weyn taas oo la dhihi karo wuxuu maalay dhaxalkeedii doorashadii hadda ahayd
waa tahay cismaan yuusuf marka la fiiriyo banaanbaxyadaas faraha badan ee dadka shacabka ah ee soomaaliyeed ay sameeyeen waxay ka turjumayaan helidda dawlad danahooda dhowrta iyo dabcan sidoo kalena baahidooda dabooli karta markaad fiirtay madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa siyaasadda u la imaan kartaa ma noqon kartaa mid dabcan ama siyaasadda ula imaan karaa ma noqon kartaa mid ka jawaabi karta dhammaan dareenka dadka shacabka ah ee uu qabo
wallahi markii xaqiiqda loo laga warramo oo aan loo warramin si caatufad iyo jaantaarogana aan loo warramin marka ugu horeysa baahida dadka soomaaliyeed ma wax tobanka sano oo soo socda xataa lagu gaari kara maaha laakiin muhiimadda waxaa waaye koowaad oo la rabo hadda inuu ka jawaabo waxaa weeye dhowr qodob oo aasaasi ah waa marka koowaad inuu ku mintido inay dhisaan isaga iyo prime minister khayre xukuumad dadka qancin karta marka lagu leeyahay dadka qancin kartana soomaali waaba istaqaanaayo qabaa'il walba inuu meesha ka dhex muuqdo waa jecel yahay waana ka dhex muuqanaya laakiin inay noqdaan dad capable ah oo qaban kara shaqadii dawladnimo waa qodobka koowaad oo dawladda iyo xukuumadda iyo maxaa la dhihi jiray shacabku ay yeeshaan wax la yidhaahdo xiriir muuqda oo la garan karo xukuumad dadka xiriir la leh waa marka koowaad marka labaadna waxa weeye hay-adihii dawliga ahaa ee hadda wasaaradaha jira magac ahaan bay ka jiraan jiritaankoodu ma dhamaystirno shaqo ahaan inay taas middaa labaadna ku mintidaan midda saddexaadna waxa weeye maamul goboleedyaa la dhisay maamul goboleedyaa la dhisay oo dastuurka uusan aada u faahfaahinin awoodahoodii iyo shaqooyinkoodii iyo sistamadoodii maamul goboleedyadaas iyo dabcan oo systemka federaalka u dhisan iyo dawladda dhexe awoodahoodii iyo shaqooyinkoodii iswaafajintoodii waa shay iyadana muhiima communitidaada xukuumaddaas la dhisano waxaa laga baahan yahay in haddana communitida waxaa waaye inay bixiso xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada iyo ku dhaqanka miisaaniyadda iyo shuruucda dalka u yaala hadday xukuumadda ku dhaqan ku dhaqanto dadku dabcan waa ixtiraamayaan taa laga waayana waa jugjug meeshaada joog cabdiladiif muuse nuur sanyare isna waa siyaasi xogogaalnimo badan u leh arrimaha dalka waxaana dhowr xilli uu soo noqday xildhibaan baarlamaanka dowladda federaalka ah laftigiisu waxa uu degan yahay magaalada muqdisho sidan ayuuna u arkaa banaanbaxyadii badnaa ee lagu taageerayay madaxweyne farmaajo kana dhacay dalka iyo dibaddaba
waxaa dhaleeyey taageerada horta wuuba haystay madaxweynaha ilaa iyo xilligii ra-iisul wasaaraha laga dhigo waa garanaysaa isagoo banaanbax loo samaynayo oo dadku ay leeyihiin hascasirin buu iska casiray xilka ilaa xilligaana maskaxda dadka waa u haystay waxaana u kallifay berigii uu shaqaynayay lixdii bilood ayuu xoogaa u hamiijiyey isku xiraasho shacabka iyo dawladda Eh, si xoogaa dawladnimadooda si fadhidu ahayd buu boorka ka jafay Eh, waxaa laga dareemay inuu yahay nin een, inuu wax dhaqaajiyo raba baarlamaanku inay doortaan oo dadka isaga kala baxaana waxaa keenay aragti shacabka usoo jeediyeen inuu qofka ugu habboon yahay doodo badan oo la qabtay iyo fariimo badan oo social mediaha lagu qoray baa dadku intiisa badan waxay aragtooda ku dhiibteen inuu yahay ninka ugu habboon maanta in soomaaliya loo doorto farmaajo banaan buuxu marka wuxuu cuskaraa aragtidii koowaad oo baarlamaanka loo dhiibay ayaa sababtay in dadku baarlamaan eh, banaan baxsabeeya markii la doortay madaxweynaha dabcan eh, saddex qodob buu ka dhigtay eh, eh, tiir dhexaad qodobka koowaad madaxweynuhu wuxuu ka dhigtay eh, cadaaladda inuu maaragtay ku shaqeynayo uu noqonayo ee dawladnimada uu dawladiisu ay tahay mid cadaalada sal u ah qodobka labaadna wuxuu ka dhigtay ilaalinta ammaanada iyo hantida dawladda waxa loo dhiibtay oo lagu dhaaftay inuu ilaalinayo qodobka saddexaadna wuxuu ka dhigtay arrimaha gargaarka iyo arrimaha bini-aadanimada dadka tabarta daran in loo gargaarayo oo soomaaliyeed marka haddii ay u suura gasho dalku haba iska xaalad adkaadeen saddexdaas qodob oo uu madaxweynuhu sheegtay haddee waa wixii ka turjumaya dareenka iyo baahida shacabka soomaaliyeed sidaan idiin sheegay dowladda cusub ee madaxwe sidaan idiin sheegay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisaba sida sharciga ah waxay dalka hogaamin doontaa muddo afar sano ah sida dastuurku uu tilmaamayo waxaana jira arrimo mucayan oo looga fadhiyo waddanka inay gaarsiiso mar kale cismaan yuusuf xaraare ayaan weydiiyey arrimaha sharciga ah ee la rabo dowladdaasi in ay hirgeliso muddada ay jirto waxaase uu ka sii horraysiinayaa arrimaha taagan ee dhismaha xukuumadda oo uu leeyahay waa tijaabada koowaad ee la rabo in laga dheehdo waxay soo wadaan farmaajo iyo khayre Een, wallaahi dadku dib baahidu waxay u qabaan waa golo xukuumadeed oo dadka samata bixin kara wey okay Ee, su-aal waxay ka taagan tahay marka golaha xukuumadda ilaa iyo hadda aqoon la-aani ma ciiso waa maya waddankan wasiire hadday noqoto ra-iisul wasaareyaal hadday noqoto madaxweyneyaal hadday noqoto ee, maamul go dadka inta badan xilka qabanayay waxay ahaayeen dad aan la lahayn aqooni waa ka maqan tahay waxaa la isdhihi karaa waxa ka maqan waa daacadnimo la-aan weeye iyo communitedka inay wax dhisaan ayay markii xaqiiqda loo soo hadlo waa taa Een, haddii marka xukuumadda hadda timid oo prime minister khayre uu hogaaminayo iyo wasiiryada la dhisi doono ay ku mintidaan inay institutionka dhisaanna ah, waa waxii laga sugayay oo ay ummadda soomaaliyeed ka dhowrayso haddi marka kuwii hore meeshay mari jireen ee, dabcan waxa waaye waa nooc uun dugdhac kale oo ummadda ku yimid wey dowladdaas dabcan marka la ebiyo een, sida sharciga waddanka waxay xukumaysaa een, ama mandatekeedu yahay muddo afar sano ah. afartaas sano dowladdaas uu madaxweynaha ka yahay een, maxamed cabdulaahi farmaajo maxaa laga rabaa dalka inay gaarsiiso haddii aad mid mid u xustid waxyaabaha ugu muhiimsan
wallahi mandateka uun waxa waaye mandateka dawladda laga rabo waxa waaye inta uu dastuurka u ogol yahay dastuurka siiyey weeye Een, laakiin ma wada qaban karto ma wada qaban karto oo waa la rabaa inaysan wada qaban karin dadkaan dalkaani wuxuu u burburay si ee, aad u ballaaran buu u burburay wuxuu burburay hab nidaam ahaan buu u burburay hab dhaqaalo u burburay hab siyaasadeed u burburay hab bulsho u burburay hab ee, yacni xataa dadkii uu burburka gaaray oo burburku wax sahlan maaha Ee, inay ka samatabciyaanna wax sahlan maaha Waa Laakiin waxa wax sahlan laakiin waxa waaye sharciya sharciyan inay diyaariyaan oo ay dhisaan hay-adihii dawliga ahaa oo bilaabi lahaa in wadadaa laga baxo waa midda koowaad midda labaadna waxa waaye dib-u-heshiisiintii iyadu weli waa raxman tahayo dib-u-heshiisiintiina ballaaran baa laga rabaa oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer tuula midda saddexaadna waxa waaye waxaa laga rabaa iswaafajin sharciyadeed iswaafajin sharciyadeed mid maaha khayru sharci ah maaha sida hadda ee, nabashii iyo wixii dhacay oo kale khayru sharci bay ahaayeen laakiin hadda waxaa laga rabaa waxa waaye iswaafajin sharciyadeed dowla xukuumadda federaalka ah oo dhexe iyo xukuumadaha ee, maamul goboleedyada oo si sharciga la isu waafajiyo ee, wada shaqayntoodii iyo awoodahooda midda kaloo la iska rabo waxa waaye markaas iyadana in dhinaca kalena laga sii diyaariyo in doorasho doorasho ma lasii diyaarin karaa nidaamkee doorasho loo aadi karaa systemka doorashada iyo wixii loo mari lahaa iyo waddankiooda dabcan weli dagaal ku dhex jira weli waddankioo dagaal ku jiro oo dhinac waxaa dagaal ka socdaa qabaa'ilkii dhexdiisii dagaalaha ka socsocda oo hadda sida aada ka warraysid golmudug iyo puntland waxbaa ka dhex jira marka waxbaa ka jira meelo badan waxbaa ka jira situation dagaal iyo cunfibaa weli jira in iyo dhinaca shabaabka dagaal baa ka jira intaasba in laga baxaa la rabaa awood sidii looga bixi lahaana waxaa laga rabaa iyaga xukuumadda hadda la dhisay baa laga rabaa marka afartaas sano haddii qodobadaas iyo dhisidda cadaaladda aan kuu sheegay hadday lix toddoba qodob toddobadaas qodob oo kuu taaftaartay mandate-kaasi ay ay ku nintidaanna waxaa dhici karaa in in laga laga tallaabsado caqabadaha badan oo hadda jira sida uu sheegay xaraare hawsha hor taallaahi dowladdaasi cusub ee federaalka ma ahan mid yar waxaana uu ka dayriyey suuragalnimada ku guulaysiga arrimaha loo egmaday waxaan aragti middaasi aan ka fogeyn meelana ka muuqaal duwan qaba cabdiladiif muuse nuur isagoo xusaya ra-iisul wasaaraha laftigiisu inuu helay taageero badan filashaduna ay tahay tayo xukuumadeed iyo tallaabo qaadyo muhiim ah
magacaabista ra-iisul wasaaraha eh, runtii waxay ahayd magacaabis eh, dadku sidoo kale ay usoo dhaweeyeen eh, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaa nin eh, aqoon-yahan oo dhalinyaro ah eh, nin soo shaqeeyey oo khibrad leh nin waddanka ka warqaba oo aan eh, meelo fofog jirin ee hadda muddadii ugu dambeysa oo dhan waddanka aada uga warqabay Eh, marka isaga laftiisu wuxuu weye nin laga malayn karo eh, shaksi ahaanta nin fiican loo yaqaano laga malayn karo inuu waddo fiican uu ku dhaco xukuumadda laga rabo inuu soo dhiso dastuurkaa sheegaya karteriyadeeda waa dad aqoon leh khibrad leh dowladnimada wax ka garanaya ammaano leh ayaan ku jirin dad maaragtay muxuu yahay maxaan ku idhahdaa taarikhnololeedkaba qaas ku jiro oo dad bilaawan ku jirin marka laakiin wax kasta oo lasoo dhiso muhiim waxaa ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddii hogaaga dalku hagaago dadka intiisan kale haddee shaqadooda waa dhowrsanaanaysaa marka waxaan isleenahay labada ninba waxay ballan qaadeen inay isku aragtida ku shaqeynayaan isku mabaadii yihiin isku sina un u sameynayaan inay dhowraan ammaanada dadka ayna ku shaqeynayaan ra-iisul wasaare wuxuuba sheegtayba wax leeyahay karti iyo hufnaan karti iyo hufnaan waa aragtidii cabdisaaq xaskishan allahu raxme cabdisaaq xaskishan aragtida karti iyo hufnaan waxay ahayd laba arrimood bay ku dhismayd labada arrimood waxay ahayd cabdisaaq xaskishan wuxuu caan ku ahaa nim aan eex iyo qabyaalad soco ku lahayn wuxuu kaloo caan ku noqday waxa la yidhaahdo musuq maasuq la-aan sida corruption buu ahaa waxaa ra-iisul wasaarihii la dagaalamay corruptionka soomaaliya sagaalka bilo sagaalka sano dowladda shacabka ahayd oo sida adag ula dagaalamay marka hadduu waddadii cabdisax xusuuseen qaada haddee adduunkana sharaf buu ka tegayaa ee dowladnimo wanaagsan aakharana haddee meel fiican buu marayaa cabdisaaq sharaf buu ku noolaa sagaashan sano uu gaaray iyo soomaaliya dadka caaga ka ahaa buu ahay wax soo oo talada soo qabta ugu sharafta badnaa buu ahaa
waayahay madaxweyne farmaajo hadda isaga la doortay ra-isul wasaarena wuu magacaabay ra-isul wasaaraha inuu dowlad soo dhiso ayaa laga fadhiyaa dadku ay uga fadhiyaan dowladdaasi maxaa laga rabaa afartan sano ay dalka inay dalka gaarsiiyaan
wax badan baa hor yaalla waxa ugu weyn waxa weeye oo hor yaalla waa arrimaha ammaanka oo hadda yani dalka ay joogaan kooxda al-shabaab ay meelo badan haysato waxaa ugu weyn oo kaloo hadda hor yaallo oo kasii horeeya waxa weeye arrimaha gargaarka maaluusha hadda taagan ama soo fool leh oo xilligii roobka uu abril ku aadan yahay sida la yaqaanay haddaan ilaahay raxmad ka horeysa keenin haddana laba bilood oo ay hartay dadkuna hadda ay jilicsan yihiin in arrimaha gargaarka ay ugu horreyn wax ka qabtaan waxaa kaloo iyadana laga rabaa arrimihii federaaleynta inay dhamaystiraan oo dowlad goboleedyada badankoodu waa ku meel gaar dowladnimo dhamaystiran ma aha inay dhamaystirayaan waxaa kaloo hor yaalla dastuurka in la qabyastiro oo la marsiyo aftida dhaweyne waxaa hor yaalla ugu weyn doorashadan midda ku xigta inay noqon doonto one man one vote wixii loo yaqaanay oo halka hadda dad yar ay wax ka hortaan ay codayn timaado deegaan ah oo laga gudbo nooca qabiilka wax lagu qaybsado nidaamka qabiilka ah ee waxaa hor yaalla ee dowladnimadii soomaaliya ee dowlad wanaageeda inay soo celiyaan oo ee arrimaha musuq maasuq oo hadda jira ee lala lala dagaalamo waxaa hor yaalla midayn in dee hadda dadku ma midaysna ummadii sukaankeedii oo weli kala shaki ba jiro kala oo baajiraoobka inay qaadaan oo somalilandna ugu fog ay ay kusoo daraan inay soomaaliya ku qanaacdo inay kamid ahaato inta kaleetana ay yeeshaan hal dawlad oo isku xiran oo hal miisaaniyad leh oo hal qaran oo isku haysta ah intaa oo dhan ba afar sano laga taliya waana afar sano soomaaliya hadday hagaagtana hadday dowlad soomaaliya hagaagayso hadday banjartana haddee soomaali iyaguna dalkooda waa ka quusanayaan adduunkana soomaaliya in dowlad laga dhigo waa ka quusanayaan inkastoo xaraare iyo sanyaraba ay tilmaameen cuslaanta howlaha hor yaalla dowladda gaaristoodana loo baahan yahay misna howlaha laftigooda ayaa maanta sii kala miisaan culus qaarkoodna waa kuwa aan dhowri karin wakhti dheer una baahan ka jawaabay degdegsinyo badani oo ku jiro wallahi eh, horta midda koowaad een, waa waddanku wuxuu ku jiraa xaalad laba xaaladood oo kuwa ugu darana waa mid amni iyo mid abaar labadaba waddanka si ballaaran bay u taabteen geeska labada cirif ee soomaaliya ay ka kooban tahayba waa taabteen oo labadaba laga soo bilaabo looyacadoo lagu geeyo raaskambooni iyo iyo iyo lagu geeyo xuduudaha kenya aan la leenahay lagu geeyo abaartu waa taabatay colaadana waa taabatay marka dabcan labada shay oo ugu muhiimsan way oo haddii doorasho laga hadlana saamixi kara iyadoo abaari jirto doorasho lama aadi karo iyadoo abaari jirto kharash kale iyo dowladnimo kale lama hirgelin karo iyadoo abaari jirto dadkii baahan yihiin oo la enayaan tallaabo kale lama qaadi karo waana xaalad adag oo xaaladda abaarta waxa waaye waddanku waxay ka mid tahay musiibo qaran bay la mid tahay waddanku musiibay ku tahay waana badbaadada koowaada loo baahan yahay inkastooba dabcan wax bini aadan wax ka qaban kara uusan ahayn laakiin bini aadanku wuxuu isdheeryahay waa gurmadka in dadka loo gurmado in dadka lo loo ordo in dadka baahidooda laga turjumo in kharashka iyo ka hantida sida qaabka daran loo maamulayo la joojiyo lagu wajaho abaaraha lagu wajaho in la abaaburo dadka ganacsatada ah ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadda inay ka qayb qaataan abaarta la la tuso wax transparent waxay aamini karaan maanta ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto xaaladda abaarta way ka gurmadi kartaa laakiin weli waxaa maqan roolkii dowladnimo ee la aamini karin mar walba waxaa laleeyahay culimada ha la aado taasna waxay keenaysa waxay kutusaysaa kalsooni darro lagu qabo hay-adihii dawliga ahaa marka taas waa midda koowaad midda labaadna waddanka amnigiisii oo ah shayga labaadoo waddanka hadda taagan markii abaarta laga soo kaco iyadaana waxa waaye waa waa labada shay oo ugu muhiimsan oo ah dhiig joojinta waddanka waddanka haddii dhiigga laga joojiyo oo dhibaatada haysatahay abaartaas iyo amnigaasi la sallaxo waxa kale waa sallaxmi karaan waa hagaagi karaan
waatay inkastoo la dhihi karo dowladdan amaba madaxweynahani marka dhinaca shacabka la fiiriyo iyo dadka soomaaliyeed waa uu ka taageero badnaa madaxweyneyaal kaloo dalka soo maray misena weli waxaa la tilmaamayaa inaysan suuragal ahayn ama aan lagu guulaysan karin waxaa hor yaalla dowladdan afarta sano inay qabato maxaa ku sababeynaysaa adigu is leedahay laftigaagu maadaama ka mid tahay dadka qaba inaan la gaari karin waxyaabihii loo baahnaa inay dalka gaarsiiso dowladdu sababta loo gaari kari waayayahay maxay tahay
meesha sababado badan oo caqabadaha taagan oo aan la dayarsan karin oo la inkiri karin shacabku sidiisaba shacabka soomaaliyeed ma aha dad xun oo dhibaatadu qabaa-ilka iyo iyagaba waxay waa wax ay wadaan maaha dhibaatada ugu ballaarani waxa wada oo hogaaminaya waa waa hay-adaha siyaasiga ah ama shaksiyaadka siyaasiga ah oo haddii qofka uu ama xilka waayo ama xilkiisi si loo dhaliilo ama si markiiba uu u turjumayo qaab qabiil kooxa danle markay dantooda waayaan markiiba ay u turjumayaan waa wax dad farsamo yaqaano oo aan laga laga dhamaan karin waa caqabad meesha taalla caqaba caqabada labaadoo taalla waxa weeye hubkii oo si baahsan waddanka u yaala yacni nin laba nin oo ilmo adeerahoo birirtay oo dagaalkooda intuu cara ka bilowday toorrey isku dhuftay baa waxay suurtagal ah inay laba reer ugu kala dhintaan boqol qof inay ku dhimato waxaa keenaya oo fududaynaya ma warmo iyo gaashaan haddii la wada lahaa intaas isuma imaan karteen waa hubka baahsan oo wadanka ku baahsan oo dadka gacantooda ku jira weeye midda saddexaadna waxaa weeye institutionskii dawladnimo oo aan dhisnayn institutionka dawladnimo hadday dhisan yihiin wax badan baa soo koobmi lahayo hadday wax ka qalqaldan yihiin waa la sixi lahaa laakiin hadda waxa uu laga hayaa waxa waye hay-adihii dawliga waxaa laga hayaa waa wasiir wasiir keliyaa la hayaa wasaaradaha markaad tagtid waad arkaysaa adiga hataa hadda puntland aad joogtaa agaasimi waaxeedyo iyo shaksiyaad iyo madaxwa madax qeybeedyo iyo faraacyo iyo wax shaqeeya ma ma ma ma jiraan baa la dhihi karaa riboorka wuxuu ku kooban yahay wasiirka wuxuu ka bilowdaa wasiirka wuxuu ku dhamaadaa wasiirka waxyaabahaasi dhismala dhisla'aantaasi shar hay-adaha dawliga ama dhibaatada qeyb kamida weeye waxaa kaloo qeyb kamid waxa weeye sidee dadka loo adrees gareynaya dadka shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xaqiiqada in loo sheego oo laga daayo waxa ah masalaada beenta ah laga daayo waxa la yidhaahdo one man showga inti idaacadda lasoo istaago wax badan oo khudbadaho beena la akriyo uma baahno waxay u baahan yihiin in xaqiiqada loo sheego hadday xukuumadaha ama systemka uu waxa uu ku fashilmay intuu arko uu bulshada u sheego si daacada ugu sheego waxaan aaminsanahay in la heli lahaa dad badan oo aragti ku biiriyo ku biiriya sidii waxaan loo sixi lahaa ku biiriya ku biiriya talooyin ku biiriya ku biiriya caqabadaha hortaagan ka hor qaadi kara oo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid koox siyaasadeed tahay iyo hadday mid duruufeedba tahay hil baa loo heli lahaa laakiin hadda bele waxay ka dhacday nin wax walba qarsanaya subaxa ay xidhay fandhaal kala dhacaan baa la arkayaayo la arki mayo inta ay because isagaa been sheegaya xaaladda waa fiican tahay amnigu waa fiican yahay kan waa fiican yahay abaari ma jirto maxaa la dhihi jiray shaqadii waa socotaa amnigii waa lahayaa waa lagu daba jiraa wixii finibaankeeni waa lasoo qabanayaa been baa la sheegaya dadki looma wacyigelinayo xaqiiqada iyo dhabta sida ay tahay inay ku wajahaan waxa yaalla marka waxyaabaha wadooyinkaasi haddii la marana isbedel la filmayo laakiin haddii ummadda soomaaliyeed si saxa wax loogu sheego xaqiiqada wax loogu sheego lagu wacyigeliyo waxa ay awoodooda ay tahay inay qaban karaan inay qabtaan sanyare ayaa isna qaba arrimaha ugu mudan una baahan wax ka qabashada degdega ah dowladdana hor yaalla inay yihiin kuwan soo socda waxaa ugu weyn u gargaaritaanka dadka soomaaliyeed oo abaaruhu ku habsadeen oo oo dadkii miyiga xooliha dhaafeen dadkuna khatarta ku jiraan meelo badanna haraad loogu dhintay inay tallaabada kooda ay qaadaan iyaga ay ka dhigaan la badbaadiyo dadka dalku qiimo yeelan mayo haddii dalku dadku baabee in dadka la badbaadiyo soomaaliyeed baa aragtida koowaad oo muhiimada koowaad muhiimsan in dad muslimiina la badbaadiyaana ma jiraan oo haddee wax walba iyada ugu muhiimsan waxa labaad oo muhiimada koowaada dadka waxaa laga badbaadinaya waxaa ugu daran amni xumada iyo colaadaha taagan colaadka laga badbaadso oo kooxda dalka haysata qa- qaybo kamid ah oo xataa gargaarkii dadka la gaarsiin waayeyna sida ugu dhaqaa badan ay uga uga shaqeeyaan sidii wadanka looga qaban lahaa waxaa muhiim ah inay la sameeyo sanadka koowaadba in ay abuuraan sidii ciidan qaran lagu xarayn lahaa oo hadda ciidamada soomaaliya ka jira ahayn oo dowlad goboleeda ha joogeen ama ha dowladda dhaca u shaqeeyeen ciidankaas aan ciidan har loo soomaaliyeed oo isbarto oo ciidan soomaalid meel loo furo oo hal meel lagu waraxareeyo oo ugu yaraan laba saa rafaa barta la sameeyo ciidanka qaranka in la abuuro si looga gudbo in ciidamo shee wadanka ay ku daba jirsaday ay wakti kale sii joogaan marka dhinacaasa ugu muhiimsan hadda inay ku dhaqaaqaan ugu muhiimsan arrimaha siyaasadoodan la raba in runtii meel fiican laga gaaro laga shaqeeyo
waa tahay marka loo eego xaaladaha amni ee dalka ka jira liidashada dhaqaale midda ciidan tan siyaasadeed abaaraha baahsan iyo arrimo kale oo dalka ka jira ma suuroobi kartaa afartaasi sano in lagu ebiyo dalkuna gaaro meeshii loo baahnaa afartaasi sano
way adag tahay laakiin waxaa la samayn karaa in wixii la qabto ma ahana waxa soo haray iban haddii boqolkii konton la qabto kontonka kale meel laga hagaajin karo dowlad kale uga tagto wax badan baa la qaban karaa haddii dadaal jiro iyo midnimo iyo wadajir ay jirto lana helo dhaqaalo lagu dhaqaajiyo wax oo adduunka laftiisa soomaaliya uu sidii loo rabay u kaalmeeyo soomaaliduna ay noqoto iskaalmaysto oo dad waxwadana ah Eh, wax badan baa la qaban karaa oo waxa aan sheegnaba hadde waa tillaabooyin haddeer ururay oo la qaban karo awal aan jiri jirin afartii sano markii hadda afar sano ka hor dawladdii tan ka horreysay intaasiba saas wax sugmadii duunay marka hadda waa cuntubyo xiran oo cuntub walba meeshasa in loo abaaro rabto waxaan isleeyahay wax badan baa laga gaari karaa laakiin kolley waa hawl adag
ma ahan markii koowaad oo soomaaliya ay gasho doorasho madaxweyne tan iyo markii dalka uu burburay waxaana la dhisay dhowr dowladood oo kala dambeeyey dhammaantoodna waxaa wakhtiguu ka dhammaaday iyagoo aan gaadhin meeshii la rabay inay dalka gaadhsiiyaan waxaana soo wajahay caqabado gudaha iyo dibaddaba isugu jira hase aatee cismaan yuusuf xaraare ayaa qaba in laga baaqsan karo lagana weecan karo waddooyinkii hore ee khasaaraha keenay lana wajihi karo xanaan cusub oo lagu gaari karo howlaha loo baahan yahay inay dalka ka qabsoomaan waa tahay xarar haddii aan dib een, taariikhda ugu laabanno markii koowaad oo dowlad soomaaliyeed ama madaxweyne cusub la doorto ma aha dhowr dowladood oo kala dambeeyeyna dhammaan waxaa la tilmaamaya iyadoo wixii loo baahanaa inay qabato aan gaarin in waktigii ka dhammaaday maxaad is leedahay dowladihii hore way ragaadiyeenoo maanta waxaa la rabaa inay ka leexato een, dowladdan cusub horta dawladaha ugu dawladihii lasoo dhisay waa waa sax wadankan xukuumado badan baa lasoo dhisay madaxweyneyaal badan baa la doortay braiministero badan baa la magacaabay muxuu ahaa wasiiraa la magacaabay intaba ummadda soomaaliyeed laga soo bilaabo aan iraahdo tii carta laga soo bilaabo lagu keeno midda hadda farmaajo la doortay ummadda soomaaliyeed waxay oga jawaabeen raditaan raditaan bay oga jawaabeen laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay waxaa waaye ninka meesha madaxweynaha ka noqdo prime minister wuu magacaabayaa prime minister wuxuu magacaabayaa uusan aqoon badan ulahayn wuxuu magacaabayaa prime minister uusan saldhigiisu iyo saaxiibtinimada iyo aqoonta iyo rabitaanka hadafka labadooda hadaf uusan iswaa fursanayn ra-iisul wasaarahaasna wuxuu magacaabayaa golo wasiiro oo uusan hal ninka aqoonin aqoontiisa iyo waxqabadkiisa iyo kartidiisa iyo amaanadiisa hadhowna markii meesha xafiiska lasoo wada fadhiisto waxaa bilaabanaya wax la yihahdo conflict conflictigaas oo mar ka bilaabanayo conflictiga is-aqoon la-aanta mar ka bilaabanayo conflictiga oo inter interest interest conflictiga mar ka bilaabanayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ah laba hay-adood oo ku tartamaya awoodda xukuumadaha ay ku yeelanayaan waxyaabaha noocaas oo dhan baarlamaanku halkaan fadhiya oo xukuumadda ka yimaadeen oo wasiiro kuleh oo yani xildhibaan walba oo wasiira waxaa diyaar ah markii khilaaf yar yimaado inuu xildhibaankiina adeerkiisa uu mooshinka wax ka saxeixo si uu u rido uu isaga berrita u bedelo wasiirka kalena adeerkiisa waxyaabaha noocaas oo dhan marka waxay sahleen in dawladdii iyo xukuumaddii ay shalka dhigi weysay marka anigu waxaan qabaa kow inay ka fogaato xukuumad baarlamaanku inuu ku leeyahay baarlamaanka ka banaanka in la keeno si loo saxo transparency baarlamaanka uu xisaabta iyo qeybtiisa u qaato number two xukuumad prime ministerka uu soo dhisay uusan madaxweynaha rol badan ku lahayn oo uu u daayo oo prime ministerka yidhaahdo okay adiga iyo xukuumaddaada xukuumad soo dhiso sidii soomaalida wax u qaybsan jirta ku qaybsan muxuu ahaa aniga un aan kula consultation igala yeelo oo ah habka qabaa-ilka iyo qaab dhismeedkii xukuumiga ahaayo oo dastuuriga ahaa iyo waxaas consultationkaas igala sameeya prime ministerkana uu soo dhiso xukuumad uu isaga kalsoonideeda qabo oo uu berri ka maalin wixii ka yimaado qalabkeeda uu isaga xamili karo laakiin hadda prime ministerka waxaa badanaa waxaa lisa xukuumad prime ministerka uusan wax shaqaa ku lahayn waxa yimaadaan uusan ka jawaabi karin wasiir hebel maxaa u keentay haddii la yidhahdo uusan sheegi karin madaxweynaha keenay reer hebel baa laga keenay iyo waxyaaba yar yaroo lamid ahoo aan macno badan sameynin marka waxyaabaha noocaasa waxay keenayaan in la waayo xukuumad shaqeyn karta marka anigu waxaan ku talin lahaana waa taas weeye prime ministerka inuu madax banaanaado inuu xukuumadda dhiso madaxweynahana banaanka ka fadhiisto wixii ugu arko inay keenayaan khilaaf siyaasi ah khilaaf qabiil oo kale inuu la soxo keliya waa tahay een, xaraare xaraare markaynu fiirino dhinaca fursadaha marka dowladdan een, la eegayo iyo een, caqabadaha u gaarka noqon karo ay kaga duwanaan karto dowladihii hore maxaa ka tilmaami karta ama ha noqoto fursad ama ha noqoto caqabad
wallahi fursado ka duwan kuwii horta in eh, laga soo bilaabo cabdiqaasim maalin walba maalin ka dambeysa fursadda waa sii shinaanaysa fursaduhu cabdiqaasim baa la doortay adduunka wax yar buu la istaagay waxba usaasabma gaarin Eh, cabdullaahi yusuf baa yimid waxbu waxbaa oo la- tallaabooyin baa la qaaday Eh, sheekh shariif baa yimid tallaabooyin kalaa la qaaday xasan sheekh baa yimid tallaabooyin kalaa la qaaday Een, intaasoo tallaaboo la qaaday waxay ahayd xukuumadda ku- doorashada kuwaad tan labaad inay wadankan institutionkiisa dhisan yihiin inta waxay la dhismi waayeen waxyaabaha noocaas aan kuu soo sheegay Een, mar walba marka een, tallaabada ay qaado madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo tallaabada ay qaadaan baa wuxuu noqon karaa jawaabta ay dadka siiyaan hadday intii hore kusoo noqotana dad- dadku waxay sugayaan afar sano oo labaad oo khasaare ah hadday wixii hore wax ka bedela noqdaan oo transparency ah oo kalsooni lagu qabi karo Eh, beesha caalamka dhaqaalaha ay bixinaysa xataa heer waxay gaarsiisan tahay ay ku aamini weyso boqol kun oo dollar oo deeq ah eh, hay-adihii dawliga ahaa oo la yidhahdo waxaa lasoo marinaya eh, international n g o oo waxaa lasoo marinaya local n g o oo waxaa lasoo marinaya iyo waxyaabo lamida marka waxyaabaha noocaas waxa keliya looga bixi karo waxaa waaye in la helo xukuumad iyo institution transparency ah oo la aaminsan yahay boqolka dollar oo kusoo dhaca in eh, uu cad yahay sida loo isticmaalay iyo meesha lagu isticmaalay
waa tahay xarar laakiin midaan rabaa midaan rabaa waxa weeye marka la fiiriyo fursadaha ama ha noqoto kuwa siyaasadeed ama ha noqoto kuwa dhaqaale ama ha noqoto kuwa kaloo la odhan karo dabcan dawladdani way haysataa haddii ay dabcan ka faa'iidaysanayso ama caqabadahaas ay baa jiro oo ay kaga duwanaan kartaa dawladihii hore
horta fursad fursad kuwii hore ka gedisan ma haysato fursaddii xasan sheekh weysay bay haystaan keliya waxa duwan waxaa weeye farmaajo doorashadiisu si ka badalaarsan wixii hore oo shacabku si toos u wada taabtay soomaaliya oo dhan looga mudaaharaado laga soo dhaweeyey kenya soomaalida ku nool soo dhaweysay soomaalida etoobiya ku nool waa soo dhaweysay maxaa maxaa la oran jiray soomaalida dibadda ku nool waa soo dhaweysay Eh, farmaajo waxaa loo hayaa sanbaatiyo badan oo soomaalida oo dhan u haysaa Eh, soo dhaweyn iyo kalsooni badan baa loo hayaa Eh, fursadahaasi waa u haystaa Eh, kuwa dhaqaalaha oo caalamka ah caalamku wuxuu ku jira xaalad mar walba la yidhaahdo eh, sugitaan wegancy oo ku fiirinayaan hadday xukuumadda aad dhis- iyo systemka aad dhis- ay aaminaanna wada shaqayn joogta kula yeelanaan haddii ay aamini waayaanna waxaa lagugu dhaqayaa wax la yidhahdaa hana dhiman hana noolaan marka eh, fursadaha dhaqaale iyo fursadaha soo dhaweynta iyo waxaas oo dhan waxaa ka muhiimsan rabitaanka ummadda soomaaliyeed oo usoo dhaweysay si boqol kiiba boqol ah maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayre waxaa la rabaa inay ka faa'idaystaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed hadday ka faa'iidaystaanna miro dhal baa soo baxaya haddii ay ka faa'iidaysan waayaan oo wix kuwii lasoo maroo kale ay dayacaanna ee dee wax badan isma bedelayaan miro miro dhal badan la sugi aragtidaasi midaan ka fogeyn waxaa isaguna qaba cabdiladiif muuse nuur sanyare haddii eh, wax qaybta siyaasadeed iyo kala xishiga ummadda laga saaro dastuurkana qabiya tiri la sameeyo eh, intii looga codeyn karana dastuurka looga codeeyo waxaan qabaa in doorashadii hore mid ka ballaaran la samayn karo oo axsaab la abuuri karo oo qof dadkii ay soo dooranayeen een, oday dhaqameedka iyo kontonka qof oo isaga u xulay laga gudbi karo oo deegaan loo bedeli karo oo dadka ay dadku ku dooran doonaan eh, barnaamijkooda iyo iyo iyo si- waxqabadkooda ay sheegtaan ama siday ugu qancaan qofku qofkay dooranayaan Eh, oo ayan tii dhow musuqmaasuq badan iyo iswaxeeladaysi bay lahaydeen ay si hufnaana ku dhici karto ee doorashada soo socota baa iman karta marka way sahlan tahay in eh, meesha meel u dhow la gaaro laakiin haddee meeshaynu hadda joogno eh, doorasho qof iyo cod oo sida caalamka oo kaleeta ay waa iska dhib badan tahay dee meelo badan hadda waxaa jira hadda africa kenya oo kale daris mala ah Eh, deegaamo ilaa hadeer waxaa jira aan doorasho saxi ka dhicin oo xildhibaano iyo hod fiican lahayn oo dadkoodu ay dambeeyaan oo de- dadkaa qaawada joogaan marka eh, afrikada barankeedu maba gaarinba in eh, dadka oo dhamaystir ay wada odeeyaan laakiin formality qof iyo coda waa la samayn karaa oo axsaab ah mid aan meeshii la joogay eh, meel ka roon dalka kaga tegin ma jirin Eh, sidaad xasuustisiidba dawladihii hore oo dhan badankood waxaa lagu soo dhisay dawladda haddaan kaaga soo bilaabo dawladda cabdullaahi yuusuf koob iyo toban bilood bay deganeed kenya meelay u guurto weyday laba sannadood bay ku tagtay magaalo madaxda inay timaado haddana asaaska dawladnimo oo dhan oo la haysto xooggeeda iyadaa ka tagtay waxay samaysay ciidamadii qaranka asaaskoodii waxay samaystay diblomaasiyaddii safaari safaaradii caalamka ee soo celisay diblomaasiyaddii waxay samaysay ee, madaxtooyadii soomaaliya oo iyada ka baxeen bay xaaqday oo hagaajisay waxay dhistay ee, meelo badan oo kamida meelihii dawladda ku shaqeyn lahayd waxay amnigiiba in badan ka qabatay oo oo maxaanku yidhaahdaa een, markii ay joogtay waxay ahayd wax badan baa koonfurta soomaaliya oo qaldanay dawladnimo ka jirtay tii ka dambeysay waxay samaysay dastuurka hadda lagu shaqeeyo kumeel gaarka ah oo kumeel gaarkiiba dalka ka saartay axdi axdi koob iyo toddobaatan goladaa lagu shaqeyn jiray ay ka gudbisay middan hadda ay waxay gaartay dadkii halka qof soo xili jiray hal oday uu soo saxiixi jiray in doorasho qofkii ay doorato boqol iyo soddon iyo shan oday baa uu dhex dooran sanadka hore doortee sanadkan eh, saddex iyo toban kun oo qof baa dooratay eh, xildhibaanada Eh, s- sanadkana waxaa doortay dowlad goboleeyo isaguna waa soo kordhay oo ma jirin sanadkii hore ee golaha sanadku marka mid waliba meeshay kasoo qaaday meel bay wax soo dhigaysay Eh, dad dhan oo dumay oo dawladnimadoodii iskalaab garowday oo muddo soo kawaay baan ahayn oo kala shaki ku dhacay oo iyada laftoodu in dib loo fahamsiinay dawlad yeelan karaan ay ay ahayd marka waxaan isleeyahay middanina meesha ay hadda timid inay hore uga sii qaadi doonto oo ilaahay idankiisa ay meeshii meel ka fiican laba kun iyo koob iyo labaatanka gaarsiin doonto oo doorasho tan ka sii fiican ay dhici doonto
waa tahay eh, xildhibaan sanyar adigo aada mahadsan fursaddan qaali ee waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ma jirto een, fursado muuqda oo dawladdana haysato kana faa'iidaysan karto haddii dhabaheeda ama dhabaheeda loo maro sida xiriirka dibadda midka maamulada dalka a- a- ama rabitaanka sh- een, aan ku soo celiyo halkaa waa mahadsan tahay xildhibaan een, ma jiraa adigoo aada mahadsan fursado muuqda oo dawladdana haysato kana faa'iidaysan karto haddii dhabaheeda loo maro sida xiriirka dibadda midka maamulada dalka ama ra- rabitaanka shacbiyaddaba
wa fursad aan kii hore haysan ee ayay haysataa qof kasta oo dawladdan kamid ah xildhibaanku xildhibaanka hore fursad buu haystaa oo toddoba iyo labaatan sharcibaa baarlamanka kii ka horreeya sameeyey Eh, wuxuu dhisay waxyaalo badan oo maaragtay ee hankalkii dawladnimo lagu shaqeyn lahaa guddiyo badan buu soo soo sameeyey Eh, dawladdii hore waxay soo samaysay dowlad goboleedyo aan dhamaystirnayn laakiin qaadeyntoodii oo waxay qaadeeyeen Eh, waxay samaysmay maxaanku idhaahdaa doorasho la qaadeeyey oo doorasho dowladtii hore ka fiican Eh, caalamka laftiisii baa soo jeestay maalin beeduwaad ugeyd markii eh, la sameynayey inaugurationka madaxweynaha eh, inta dawlad kasoo qayb gashay iyo inta wadda yimid xataa dawladii rejimka aan hore u iman jirin madaxweynayaashoodii waa yimaadeen sanadka hogaadimido shirkii iyo dacaanta lagu qabtay sanadka haanta lasoo dhaafay dhexe damaadkiisii marka eh, fursada way haystaan caalamka ah oo caalamka hadda soomaaliya kasoo jeeda soomaaliya waa meel bacrin ah Eh, iyo mid dadka soomaaliyeed laftiisa oo jilcay oo bislaaday oo wax badan ay iska bedeleenna way haystaan marka dawladdan waxaan isleeyahay fursad ay wax ku qaban kartana waa haystaa dadkuna waa rabaa waa usoo jeestay oo hadda waad maqlaysa sidii loo soo dhawaadoway marka waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan kuwo fursadaha ka faa'iidaysta ummadda soomaaliyeedna uga faa'iidaysto iyaguna aan fashilmin Eh, dadkuna waxa ay ka rajaynayaan een, ilaahay ka siiyo baanu ka rajaynaynaa barnaamijka ardaana toddobaadkan intaasi ayuu nooga egyahay dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan la mid a haddii eebba idno ciduu sagay barnaamijkan waxay dib uga dhagaysan karaan hoyga internetka aanu ku leenahay ee radio daljir dot com tan iyo kulan dambana waa cabsa cumar geedi oo idinka tegaya nabadgelyo
kan u dhawaaqanee dhabta ugu sheegnee dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno kan u dhawaaqanee dhabta ugu sheegnee dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno